gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shine wehliyaan xubno kamida golaha deegaanka iyo gudoomiyaasha waaxyaha karaamiya bakiin iyo ciidamada ammaanka ayaa bilaabay isbuuca ololaha nadaafada degmada cadaado ololahan oo ka bilowday waaxyaha karaama iyo bakiin ayaa waxaa laga sameeyey hareeraha laamiga weyn ee dhex mara xaafadahaasi qaar ka mid a golaha deegaanka degmada cadaad ayaa bulshada reer cadaad ugu baaqay inay ka hortagaan dadka qashinka dhiga meelaha aan munaasibka ahayn iyo magaalada dhexdeeda si looga fogaado qashinka la dhigayo goobaha aan munaasibka ku ahayn qashinka dadka cadaystay in ay ku soo rogaan meelahan qashinka laamiga weliba bartii magaalada laga soo gelaya cadaystay dadkaasu warwalayaal waxaa meesha ku soo rogeydiin wax deegaanka iyo dadka midna anfacaya maahan dib sugu noqda xisaabtama qashinka waxaa loo sameeyey kambani lagu talagalay inuu ka raro magaalada marka dadka waa kambanigaas iska diiwaangelsha naga daaya meelaha kusoo rogayeen qashinka haddii intaas aad diideen laamaha amniga ka codsanaynaa inay gacan bira ay ku soo qabtaan dadkaas lalana xisaabtamo oo maxkamadda la keeno maadaama aysan dadka iyo deegaanka midna aysan u naxin saaka anigu waxaan rabaa inaan bixiyo digniin digniintaas ku saabsan dowladdu intii ay baryo iyo maslaxa iyo wax walba ay qaba lahayd way soo qabatay saakoo laga bilaabo haddii ilaahay idmo wax aan asxaana uga samaynaynaa ma jirto qofkii aan ku helno isagoo dhigaya saaka qashinkaan laamiga qofkaas waa qof ugu talagalay dalka iyo dadka weerar ku soo qaaday gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado oo goobta ka hadlay ayaa isnoo mahad celiyey maamulka iyo bulshada labada xaafadood ee asbuuca nadaafadda sidoo kale wuxuu digniin adag u diray dadka cadaystay in qashinka ay dhigaan goobaha aan loogu talagelin
waxaan rabaa inaan walaalayaalow idhaahdo inaan la hadalno dadka cadaystay inay qashinka dhigaan meeshaan horta marka hore waxaan rabnaa inaan caqligiinna la hadalno oon idiin sheegno aakhiradiinna iyo adduunkiinna waxa idinku wanaagsan marka labaadna waxaan soo saari doonnaa awaamiir iyo digniino walaalayaalow jidka in qashin la dhigo jidka in qashin laga qaado marka hore oo dariiqa wax dhibaya laga qaado jannaa lagu mutaystaa jannada ilaahay oo qaaligaa lagu mutaystaa hal qodax nin ka wareejiyey ayaa jannada isaga galgalanaya sida xadiidka nabigu uu caddaynayo waxaa kaloo u heliya iimaanka qofka muslimka markii dhowr iyo toddobaatan loo qaybiyey qaybta u hoosaysa waxa waaye imaadatul adaa cani dariiqi in dariiqa dhibka laga qaado waxaa kaloo sadaqaa inaad waddada ka wareejiso wakaful adaa cani dariiqi sadaqa ayadana waa xadiidkii kaloo nabiga waxaan rabnaa inaan idiin sheegno wixii ilaahay uu ku ballan qaaday janno inaanta iska indhatirtid adugu aad dembi iyo cadaab ku shaqaysato dhibaatay kuu tahay macnaheedu waxa waaye haddii lagaa waayo inaad jidka qashan ka ilaaliso dhaawac iimaankii aha ku haya walaalayaalow shayddaana idinkadiye horta ilaahay u tooba keena oo jidka qashinka ka daaya meeshaan waa laamigii fiyaalaha hoo la marayey macnaheedu waxay tahay qofka halkaa qashinka soo dhigay wuxuu la diranayaa nidaamka jira aan diiwaan gashanayn oo xoolaha qala soo diiwaan geliya kabaniga nadaafadda ku xira ayagana waxaan rabnaa inaan la kulanno ay sarfis gareeyaan dadkaas oo ay guryahooda ugu tagaan oo isa gaari weynin maamulka degmada cadaado ayaa waxa uu ka holan yahay sidii loo soo celin lahaa bilicda degmada cadaado kaasi ka kaashanayaan bulshada magaalada iyo maamulka iyo gudiyada xaafadaha kala gedisan ee degmada cadaado